halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaaye wuxuu noogu saaciiday sharxin sifahaaga
kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeenna dhammaantiinba waxaan horay u sii ambaqaadi doonnaa daraasaadkii la magac baxay baibalka dhammaantii waxaannu haatan soo gaarnay warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray reer korintos waxaan weli ku jirnaa cutubka koowaad oo aynu kaga gudbi doonno kan labaad markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay bawlos oo dadka u sheegaya in la quursaday xikmadda dadka iyo aqoontoodaba wuxuuna dadka u sheegayey ujeeddada ugu weyn ee gundhigga u ah injiilka waxaana weeye masiixa hase yeeshee dadkii siyaabo kala duwan ayay xaaladda u fasirteen oo waxay la noqotay in wacdiska injiilku uu yahay nacasnimo hase yeeshee dadkii siyaabo kala duwan ayay xaaladda u fasirteen oo waxay la noqotay in wacdiska injiilku uu yahay nacasnimo haddaba waxaa dadka ay u qaateen injiilka nacasnimo waayo wuxuu ahaa run laakiin ma lahayn hadalla waaweyn oo sharaxaad ka bixinaya rumaysadka ama iimaanka iminka bawlos wuxuu muujinayaa in filsofiyadda dadku ay qiimaynayaan aanay qiimo lahayn markii uu joogay caasimadda korintos wuxuu dadka ku wacdinayey masiixa sida ku qoran kitaabka falimaha rasuullada cutubka siddeed iyo tobanaad aayaddiisa lixaad oo leh oo markay is-hor taageen oy caytameen isaga dharkiisuu hurgufay oo uu ku yidhi iyagii dhiiggiinnu madaxiinna ha dul ahaado anigu nadiif baan ahay hadda kadib waxaan u tegi doonaa dadka aan yuhuudda ahayn haddaba filosofiyadda dadka aan yuhuudda ahayn ka heli maayaan waxyaabaha noloshu ay u baahan tahay haddaba baldhug u yeelo waayo dadka lagu badbaadin maayo wacdi nacasnimo ah laakiin waxaa lagu badbaadinayaa nacasnimadii wacdiska oo loola jeedo in lagu wacdiyo wax badan oo ku saabsan iskutallaabta ma ahan qaab laakiin waa farriin qofka caasiga ahi uu u qaadanayo nacasnimo weli dadku way diidan yihiin farriintaas maanta xikmadda dunida waxa weeye in dadka lagala hadlo wax ku saabsan barnaamijyada lagu ciribtirayo saboolnimada ama mashaariic kale kuwaas ayaa iyaga u ah warar wanaagsan oo loo baahan yahay waxaa kaloo xikmadda dadku ay tahay in qofka lagu badbaadiyo aqoonta dadka ama sayniska waxaanse idinku leeyahay dhegaystayaal dadku waxay u baahan yihiin maanta injiilka markaana dadku marnaba ma ay rumaysan in injiilku uu yahay xikmad haatan bawlos wuxuu bilaabayaa inuu ina baro hormo kale oo dad ah oo uu leeyahay kuwa loo yeedhay yuhuudda iyo gariigta waxaa kuwaas loogu yeedhaa kuwii la doortay ma ahan inay maqleen casumaadda ciise masiix hase yeeshee way ka soo jawaabeen casumaadii oo waxay qaabileen ciise masiix waxay kaloo garteen in iskutallaabta masiixa ay tahay xikmadda iyo awoodda ilaah ee beddesha nolosha oo dadkana ka dhigta qof cusub ciise masiix wuxuu horay u dirsaday ama u isticmaalay kow iyo tobankii xertiisa ahayd dabeetana wuxuu u yeedhay sawloskii reer torsos markaasuu uu la diray iyagii waxay gaarsiiyeen injiilka korintos oo ku dhex jirta dembiyadeedii iyo efesos oo iyaduna caan ku ahayd caabudistii diyaana oo loo yaqaanay diyaanadii reer efesos in ka badan laba kun oo sannadood ayaa injiilka dunida caan uu ku ahaa waana caawimaadda keliya ee dadku uu haysto haddaan horay idinku sii wado xigashada kitaabka oo aan eego warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka koowaad aayadaha afar iyo labaatan ilaa lix iyo labaatan ayaa waxaa qoran sida tan xagga kuwa loo yeedhayse ha ahaadeen yuhuudda ama gariigta masiixabaa u ah xoogga ilaah iyo xikmadda ilaah waayo nacasnimada ilaah waa ka xikmad badan tahay xikmadda dadka oo itaaldarrada ilaahna waa ka itaal badan tahay itaalka dadka u fiirsada waxa laydinku yeedhay walaalayaalow sidaan loogu yeedhin qaar badan oo xikmad leh xagga jirka ama qaar badan oo xoog leh ama qaar badan oo gob ah dadka qaar ayaa waxay jecel yihiin inay ka hadlaan kuwa magaca leh oo aqbalay ciise waxay jecel yihiin in kuwo badan oo magac iyo sharaf leh ay aqbalaan masiixa laakiin wuxuu xoogga saarayaa dadka caadiga ah wuxuu ugu yeedhaa dad iska caadi ah inay noqdaan xertiisa haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka koowaad aayadda toddoba iyo labaatanaad ayaa waxaa qoran sida tan laakiinse ilaah wuxuu doortay waxyaalaha nacasnimada ah ee dunida inuu ceebeeyo kuwa xikmadda leh haddaba dhegayste taas loolama jeedo in dadkaasu nacasyo ay yihiin waxaa loola jeedaa waa dad dunida ay u aragto sida nacasyo laakiin nacasyo ma ahan iyaga ma ahan kuwo itaal daran waase kuwa ku jira dunida iyo heerkeeda sare oo isaga ayaa dooranaya aasaaska kiniisaddiisa ama xubnaha kiniisadda ee isaga ayiidsan haddaan horay idinku sii wadno ayaa waxaa ku qoran warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka koowaad aayadaha siddeed iyo labaatan ilaa sagaal iyo labaatan sida tan waxyaalaha hoose iyo waxyaalaha la fududaystana ilaah baa doortay xataa waxyaalaha aan jirin inuu waxyaalaha jira wax aan wax tarin ka dhigo si aan qofina ugu faanin ilaah hortiisa haddaba ma jiraan wax aynu ku faani karayno haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka koowaad aayadda soddonaad waxaana qoran sida tan laakiin xaggiisa waxaad ku jirtaan ciise masiix kan inoo noqday xikmadda xagga ilaah iyo xaqnimada iyo quduusnaanta iyo madax furashada saaxiibow ilaah waa midka aynu u baahan nahay waxaan rajaynayaa inaad adiguna taasi aad u garanayso wuxuu inoo yahay xikmaddeenna oo weliba waa xaqnimadeenna welibana wuxuu inoo noqday oo kale quduusnaanta iyo madax furashada wax kasta ee aad u baahan tahay waxaad ka helaysaa isaga haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka koowaad aayadda kow iyo soddonaad ayaa waxaa qoran sida tan sida qoran kii faanaa rabbiga ha ku faano haddaba ammaanteenna ama waxa aynu ku faannaa waa inuu ahaado ciise masiix waa inaan ammaannaa masiixa maanta aan idiin weyddiiyo dhegaystow maxaad jeceshahay maxaadse ku faanaysaa ma waxaad ku faanaysaa cilmiga aad leedahay mise xikmaddaada mise hodantinimadaada mise awooddaada ma waxaad ku faanaysaa maanta jagadaada mise dabeecaddaada saaxib ma haysatid wax kale oo aad ku faani karto aniguna ma haysto hase yeeshee waxaan ku faanayaa ciise masiix waana kan wax waliba inoo haya haddaan intaasi uga baxno cutubka koowaad ayaannu haatanna idiin bilaabaynaa mawduuca cutubkani uu ka bilaabanayo waxaana weeye sida ruuxa quduuska ah wax uu inoogu bayaamiyo oo xikmaddeennana u hagaajiyo ama uu u hoga tusaaleeyo waxaan haddaba ku bilaabaynaa cutubkan labaad ee warqaddan koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka korintos aayaddiisa koowaad ee baalka laba boqol laba iyo sagaashan ee axdiga cusub walaalayaalow anna markaan idin imid lama imaan hadal wanaaggiis ama xikmad anoo idinku wacdiyaya maraggii laga furay ilaah haddaba marka ugu horraysa waxaan dareenkiinna u soo jeedinayaa bawlos inuuna wacdigiisa filosofiyadeysneen ma ahan mid buugaagga ka wacdiya waxaase uu ahaa nin hadallada ilaah u tafsiira sida ay yihiin aniga qudhayda waxaan rumaysanahay in habkii bawlos uu u wacdinayey uu ahaa mid ilaah raalle uu ka yahay wuxuuna ahaa hab sayidkeennu u isticmaalay markii uu dadka wacdinayey bawlos weliba ma aannu isticmaali jirin hadal wanaaggiisa iyo maahmaahyo marka xiga bawlos dadka ulama imaanin xikmadda dunida isagoo caddaynaya mucjisooyinka rabbiga haddaba muxuu uladan leeyahay la yaab markaan horay idinku sii wadno warqaddan ayaannu ogaan doonnaa waxa kelimaddaasu ay tahay hase yeeshee layaab ama cajiib wuxuu ka micno yahay ama lagu sifayn karaa waxaan horay loo arag haddaba waxyaabaha aan horay loo arag ee bawlos uu ku wacdinayey waxay ahaayeen in ciise masiix la qodbay taana horay looma wacdiyin hase yeeshee haatan baa la muujiyey markaan eegno axdigii hore ayaa qodbidda masiixa loo muujiyey qaab waxyi ahaaneed oo keliya dhacdada dhabta ah waxay ahayd xaal cusub oo aan horay loo muujin haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka labaad aayaddiisa labaad ayaa waxaa qoran sida tan waayo waxaan goostay inaanan waxba dhexdiinna ka ogaan ciise masiix oo ah kan iskutallaabta lagu qodbay maahee bawlos sooma dhex gelin wadaxaajood filosofiyadeed oo keenta khilaaf ama in ra'yiga dadweynuhu uu isbeddelo sidaan arki karayno wuxuu ku adkaysanayey oo qura iskutallaabta masiixa taasoo uu adkaynayey wuxuu dadka ku wacdiyey badbaadiyihii la qodbay oo ahaa kan u dhintay dembiyada dunida oo dhan haddaba waxaa loo baahan yahay howlaha caynkaas oo kale ah maanta haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno korintoska koowaad cutubka labaad aayaddiisa saddexaad waxaa qoran sida tan oo waxaan idinkula joogay itaaldarro iyo cabsi iyo gariir badan bawlos wuxuu dadka u furayaa waxa niyaddiisa ku jira wuxuuna doonayaa inaan aragno waxa fikraddiisa hoose ay yihiin wuxuu caddaynayaa marka uu iyaga ku dhex jiro inuu aad ula amakaagay waxa ka dhex socda iyaga wuxuu ahaa sida uu aayadda koreba ku leeyahay oo waxaan idinkula joogay itaaldarro iyo cabsi iyo gariir badan haddaba layaab ma leh inuu haatan leeyahay ilaah wuxuu doortay waxyaabaha itaalka daran ee dunida bawlo sarraysiin maayo fikradihiisa welibana wuxuu ahaa nin xikmad leh oo aan sinnaba loo odhan karin wuu ka gaabiyey kaalintiisii waxaa dhab ah inaannu isagu isku arkaynin inuu ahaa nin weyn haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegna warqaddii koowaad ee rasuul bawlos oo u qoray dadka reer korintos cutubka labaad aayadda afaraad ayaa waxaa qoran sida tan laakiin hadalkayaga iyo wacdigayaga kuma aan hadlin hadallo sasabasho iyo xigmad ah laakiin waxaan ku hadlay tusidda ruuxa iyo xoogga maalmaheenna waxaan leenahay ama aan ku faani karnaa inaan haysanno qoraallo xikaayado iyo xigmado ay ka buuxaan ama ay ku laran yihiin waxaa haddaba jira wacdis fara badan oo ka socda dunida laakiin waxaa ku yar tusidda iyo xoogga dareenkuna wuxuu noqonayaa inaan u baahan nahay uun inaan raacno qaab iyo hannaan toosan war maxaynu u baahan nahay awoodda ruuxa quduuska ah oo wacdiska haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka labaad aayadda shanaad ayaa waxaa qoran sida tan inaan rumaysadkiinnu ku tiirsanaan xigmadda dadka laakiin inuu xoogga ilaah ku tiirsanaado markaan dhanka kale ka eegno haddii xigmadda dadka loo isticmaalo in dadka loogu keeno masiixa ayaa rumaysadkii qoyskaasi wuxuu ku xidhnaanayaa weligiis xigmadda dadka haddii dadka lagu xidho awoodda ilaah markaa rumaysadkoodii wuxuu ku sallaysnaanayaa ilaah taasina waa sababta aan ugu adkaysanayo in dadka loo caddeeyo in baibalku u yahay hadallada ilaah markaa ma ahan in sidii saynis ahaan loo soo qaato cutubka koowaad ee kitaabka bilowgii amase in sayniska ama taariikhda dadka lagu caddeeyo daadkii dhacay maalmihii nebi nuux ma ahan inaan leeyahay looma baahna taariikhda lagu caddaynayo kitaabka laakiin waxaan leeyahay waa in dadka loo baraa in baibalku uu yahay hadallada ilaah haddaba su'aashu waxay noqonaysaa maxaad ku sallaynaysaa rumaysadkaaga dhegaystow ma waxaad dadka u wacdinaysaa hadalka ama qoolka ilaah adigoo iyaga weynaynaya oo baibalkana ka dhigaya siduu inuu yahay wax iyaga u baahan mise baibalka ayaad soo horumarinaysaa oo aad leedahay waa ka noloshooda aasaaska u ah haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka labaad aayadda lixaad ayaa waxaa qoran sida tan waxaannu xikmadda kula hadallaa kuwa garashadu ku dhan tahay taasoo aan ahayn xikmadda wakhtigan oo aan ahayn xikmadda madaxda wakhtigan oo ah kuwa la baabi'in doono haddaba bawlos wuxuu halkan ku leeyahay anigu ma isticmaalo hababka dunida marnaba isagoo sii wata hadalkiisa ayuu leeyahay sida ku qoran warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka labaad aayadda toddobaad sida tan laakiin qarsoonaan ayaannu ugu hadalnaa xikmadda ilaah la qariyey oo ilaah dunida horteed ka dhigay ammaanteenna aawadeed mar kale waxaa halkan laynoogu sheegayaa qarsoodi bal aan eraygaasi sii baaro ma ahan qarsoodiga waxa aynu caadiyan u garanayno waxase weeye waxyaabo badan oo ku saabsan dembi aan horay loo arag welibana ma ahan dembi qarsoon kelimadda qarsoodi sida ay ugu qoran tahay qorniinka wuxuu ka hadlayaa shay aan horay loo garanaynin laakiin haatan la muujiyey kelimaddaas waxay soo noqnoqonaysaa ilaa iyo toddoba iyo labaatan goor markaan eegno axdiga cusub sayidkeenna wuxuu isticmaalay eraygaas sida ku qoran injiilka sida matayos uu u qoray cutubka saddex iyo tobanaad aayadda kow iyo tobanaad oo leh wuxuu u jawaabay oo ku yidhi idinka waa laydiin siiyaa inaad waxa qarsoon ee boqortooyada jannada garataan kuwaase lama siiyo haddaba wuxuu ku xijinayaa masaal aayadda soo raacaya oo ah masaal qarsoodigu ku badan yahay maxaa haddaba loogu yeeraa masaalkaasi kii qarsoodiga ma waxaa ugu wacan in ciise masiix uu inoogu sheegayo jihada boqortooyadu ay u kacayso iyo boqortooyada imaanaysa inta u dhaxaysa imaatinka boqortooyada ilaah haddaba qaybaha taariikhda ah sida ku qoran axdigii hore ayaan la muujin ilaah weli uma uusan caddaynin taas dadka markii ciise uu ka hadlay masaalkan qarsoodiga ah ee ku qoran injiilka sida matayos uu u qoray wuxuu dadka u muujinayay qarsoodigan haatan uu ka hadlayo bawlos wixii horay u qarsoonaa ayaa ciise masiix uu muujiyey iminka warqaddan rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos ayaa bawlos uu ku leeyahay qarsoonaan ayaannu ugu hadalnaa xikmadda ilaah haddaba taasu waa wax xiise leh waayo waa hadalladii ka yimid raggii giriigta ahaa ee filosofiyiinta ahaa ay ku hadli jireen bawlos hadalkii wuu sii guntayaa oo wuxuu leeyahay qarsoonaan ayaannu ugu hadalnaa xikmadda ilaah laakiin haatan macaani cusub buu u yeelayaa arrinta qarsoodiga waxaa loola jeedaa inaan horay looga hadlin ama aan afka la kala qaadin waxaa markaan dhinaca kale ka eegno uu leeyahay wixii horay looga aamusay ayaa iminka si caddaan ah looga hadlayaa waana wax aan lagu soo saari karin xikmadda iyo baaritaanka dadka qarsoodi markaan eegno axdiga cusub wuxuu ka micno yahay wax aan weli la arag oo dadku ayaan ku garan xikmaddooda laakiin la muujiyey si xikmadda dadka ay ku fahamto waxaa haatan bawlos uu leeyahay waxaannu ka hadalnaa xikmadda ilaah oo markaan dhanka kale ka eegno wuxuu leeyahay waxaan halkan waxaan halkan ku haysannaa cilmi mase ahan cilmiga dadka maanta ama kan dunida laakiin waa xikmaddii ilaah oo waxay ka hadlaysaa iskutallaabta masiixa haddaan idinku celinno ayaa bawlos wuxuu leeyahay sida ku qoran aayadda toddobaad laakiin qarsoonaan ayaan ugu hadlaa xikmaddii ilaah oo la qariyey oo ilaah dunida horteed ka dhigay ammaanteenna aawadeed haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka labaad aayadda siddeedaad ayaa waxaa qoran sida tan tan madaxda wakhtigan midkoodna aannu garanaynin waayo hadday garan lahaayeen iskutallaabta kuma ay qodbeen rabbiga ammaanta haddaba sidaad haatan arkaysaan dadku ma ayan garanaynin qarsoodigan ku saabsan masiixii la qodbay haddaan horay idinku sii wadno kitaabka oo aannu eegno warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos aayadda sagaalaad ee cutubka labaad ayaa waxaa qoran sida tan laakiin sida qoran waxyaalo aanay ishu arkin oo aanay dhegtu maqlin oo aan qalbiga dadka gelin wax kastoo ay yihiinba ilaah baa u diyaariyey kuwa isaga jecel haddaba aayaddan sida abbaarta ah dadku aad uma gartaan waxaana laga akhriyaa marka la yimaado duugta dadka masiixiyiinta ah haddaba kanu waa aayad bilxaqiiqa aan ku habboonayn goobaha aasku uu ka socdo waxaa loo isticmaalay si aan hagaagsanayn bawlos wuxuu leeyahay waxaa halkan jira waxyaabo badan oo ishu aanay qaban karaynin waxaa kaloo loo qaadan karaa taasi waxyaabaha kale ee aynaan garan karaynin ama dhegtu aysan fahmi karaynin waxaan haddaba xaqiiqa ahaan wax ku barannaa dhegaysiga hase yeeshee bawlos wuxuu leeyahay waxaa jira waxyaabo aynaan ku baranaynin maqalka dabeetana wuxuu leeyahay oo aan qalbiga dadka gelin taasoo ka micno ah inaynan xitaa ka fakarin haddaba waxaa jira waxyaabaha qaar oo aan lagu heli karin xikmadda dadka mana ahan waxyaabo aad soo saari karayso si aad ilaah ku soo saarto waxyaabaha ilaah uu u diyaariyey ayaa waxayan ku arki karaynin indhahooda ama dhegahooda ama xikmaddooda marka ay halkan joogto haddaba sidee baad ku garanaysaa bawlos oo arrinka sii faahfaahinaya ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddan koowaad ee reer korintos aayadda tobanaad ee cutubka labaad sida tan innaguse ilaah baa inoogu muujiyey ruuxa waayo ruuxu wuxuu baaraa wax kasta xitaa waxyaalaha hoos u dhaadheer oo ilaah haddaba bawlos wuxuu leeyahay wixii aynu ku soo saari weynay indhahayaga iyo dhegahayaga ayaannu ku ogaanaynaa ruuxa ilaah waana isaga kan ina baraya waxaa haddaba jira waxyaabo badan oo aynu ka baran karno kitaabka baibalka hadday noqon lahayd taariikhdiisa gabayadiisa laakiin sidaasi ku heli mayno runta rabbaaniga ah maxaa taa sabab u ah waxaa taa sabab u ah in ilaah runtaasi qarsoodiga ah uu inoogu muujinayo ruuxiisa quduuska ah waxaa haddaba jira waxyaabo kale oo ruuxa ilaah oo keliya uu inoo muujin karo haddaan xaalkaasi ka eegno qorniinka ayaa aan la soo baxaynaa warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos aayadda kow iyo tobanaad ee cutubka labaad waxaana qoran sida tan waayo dadka dhexdood yaa garanaya nin waxyaalihiisa ruuxa ninka ku jira mooyaane sidaas oo kalena ninna garan maayo waxyaalaha ilaah ruuxa ilaah mooyaane aniga iyo adiga waxaynu isku fahmi karaynaa xaalkaas waayo waxaannu leennahay dabeecad aadaminimo tusaale ahaan waxaan garanayaa sida idinkuba aad dareemaysaan haddii aad dhacdaan ama ay wax idin hargeli waayaan waxaan kaloo garanayaa haddii mid idinka mid ahi uu kufo sida ay ugu ceeb badan tahay dadka hortiisa waayo waxaa jira kuwo badan oo markay arkaan adigoo kufay kugu qoslaya haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka labaad aayadda laba-iyo tobanaad ee baalka laba boqol saddex iyo sagaashan ee axdiga cusub waxaa qoran sida tan laakiin innagu ma aynu helin ruuxa dunida laakiinse ruuxa ilaah ka yimid inaynu garanno waxyaalaha uu ilaah nimco ahaan inoo siiyey
adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalaa aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqoba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin